waad masantaha walaalkeeda iyo dhegeystayaasha dad badan ayaa aaminsan in xukuumadda xasan sheekh ay ku fashilantay ammaanka iyadoo la eegayo muddada ay jirto iyo weerarada uga imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo mar weliba ah kuwa halbowlayaal beegsanaya daahir cabdiqaadir ciiro waa xildhibaan hore waxa uu idaacaddu islaamiga alfurqaan u sheegay in dowladdu fashilantay taasna sabab u tahay markay ka baartay dastuurka in ay xukuumaddu ay faashil tahay oo ay ku fashilantay hogaamintii dalka loo igmaday arrintaasna sababteeda waxaa yeelanaya waxay ba barbar mareen oo ay ka leexdeen axdiqarameedkii dawladda federaalka ahaa oo la rabay in lagu socdo taas ayaa keenaysa marka jahawareerka siyaasadeed iskaashi la-aanta amni wax walba taas ayaa u sabab ah laakiin haddii ay usoo noqdaan axdiga oo ay ku shaqeeyaan wax walba waa laga badbaadi karaa wax walba oo dhacaya aada aragtid oo negative ah ya waxaa looga bixi karaa iskaashiga waxaa iskaashiga ku imaan kara positive maslaxadda dalka oo dhan ayaa ku jirta marka faashilka waxaana keenay oo u sabab ah shuruucda dalka oo la barbar maray laakiin haddii anagu aanu qorshaheenin samaysan weyno oo aanu iyo ka sugno qorshe hawleed ama routmap ya waxaynu ar waxaynu noqonaynaa ama cid kastaaba inoo dareemaysaa in aanu nahay dad curyaan oo hawlgab ah tan kaleeto sidii dad camoolayaal ah ama dhegala ayaanu u dhaqnay oo sharciga waxaa loo sameeyey in la akristo laguna dhaqmo lana dhegaysto shuruucdii dalka ayay ka leexdeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalku haddii ay shuruucda dalka usoo noqdaan staafkaa kula shaqaynaya wax kale kula shaqaynaysa beesha caalamka ruuxadeeda laakiin haddaad shuruucdaada ka leexatid cid ku aaminaysaa ma jirto shacabku kula shaqayn mayo hawl kastaana waa curyaamaysaa daahir ciirob wuxuu qabaa inay jiraan sababo kale oo keenaya fashilkan iyo in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay mar walba beegsato halbowlayaasha dowladda federaalka adeer horta wada shaqayn la-aanta baa keenaysa xuquuqdii ay lahaayeen ciidanka qaybihiisa kala duwan oo ayna helin baa keenaysa dhammaan oo waxa u sabab ah fashilaada ay ku fashilmeen waajibaadkii loo xilsaaray oo loo igmaday oo ay wakiil ka ahaayeen oo ay gudan waayeen baa keenaysa waxaa kaloo keenaya shuruucdiiba garmaray waxaasoo dhan shuruucda la garmaray baa usababa laakiin waxaasoo dhan markii la gudan waayo oo shuruucda la garamaro wax walba oo khatar ah waxa imaanayaan wejigaaga ayay imaanayaan waana kula kulmayaan marka wax kasoo dhacay iyaga ayaa sabab u ah sababtana waxaa keenaysa shuruucda dalka oo la iska indhatiray la iska indhaga tiray nabdoon maxamed axmed guuleed waxa uu isna qabaa in ciidamada shisheeye ay sabab u yihiin dhibka ka jira waddanka waxa uu leeyahay haddii nabadgelyo la rabo ciidan shisheeye lama keenin haddii nabadgelyo la rabo lama keeneen ciidamada shisheeye meel ciidamo shisheeye la keeno oo nabadi ka dhacday maaragta adduunka lama sheegin marka ciidan shisheeye waxaa la keenaa meel nabadgelyo xumo laga rabo oo dalka iyo dadka in la burbursho la rabo marka hadda shacabkii waxaa u soo baxday maadaama hadda nimanka xildhibaanada sheeganaya ay qireen horta taas runbay ku sheegeen inkastoo markii hore nabadgelyo xumada ay ka shaqeeyeen oo aabba u ahaa aabba u ahaadeen oo nimankii baydhaba itoobiyaanka ku ansixiyey ay ahaadeen marka sidaasaa shacabku u arkaa warkii nimanka dowladda aad ku sheegaysaa lahaa oy lahaadeen nabadgelyadaan sugaynaana haddee wuu beenoobo shacabkii maaragtay waa u caddaatay nabadgelyo inaysan sugi karin loogumana talagelin marka sidaasaan u aragnaa daahir cabdiqaadir xildhibaan hore waxa uu sheegay in dhibaatada amni ay qayb ka tahay ciidamada afrikaanka oo ay dowladdu doorbido askarteedana aanan lahayn mushaar ku filan adeer waa mahadsan tahay lug weyn bay ku leeyihiin lug weyn inay ku leeyihiin waxaa kuwa qadaynaysaa annaga waxaanu nahay afrikaan oo amisom eedu africa ka taagan tahay afrikaan ka midna maxaa ciidanka iyaga u diiday xuquuqda ciidamada amisom ay helaan ama mishaar ha noqoto caafimaad kale ha noqoto qalabka ciidanka ha noqoto maxaa u diiday maxaa u diiday inay kamid noqdaan mas-uuliyadda diidma waxa iskale madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyadaa loo gudbinba wasiir kale iyo taliya ciidan oo kaleeto marka kalsooni darro oo kasta oo ciidanka haysa waa run iyagaa mas-uulka ah waana muuqataa waana wax la waana waana waana waxaan laga been sheegayn
ugu dambeyntii waxaan weydiinay xildhibaan hore ciiro sababta uu la xiriiri waayey idaacadda dowladda federaalka ee uu la soo xiriiray idaacadda alfurqaan oo ah idaacad madax bannaan
ader waa mahadsantahay su-aashaadaas waa mid qayb male haddeer anigu warbaahin dowladeed uma arka dowladdu waa shacabka qof shacab ah oo afkaartiisa u madax banaan oo ka dhiibtaa ma jiro dadka shaqaalaha ah oo ama wasiiro ha noqdeen ama ha noqdeen kuwa ka hooseeya si madax banaanin nina afkaartiisa ugama dhiiban karo xildhibaanadu sidoo kaleeto laakiin daliisha oo toosina xataa in laga sidaayo lama ogola